asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka gaar aan maanta kaga hadlayno maalinta caalamiga ah ee habitaatiska oo la xuso sanad walba sideedii labaatanka luuliyo waa maalin muhiim u ah bulshada caalamka si loogu wacyigeliyo halista cudurka habitaitiska loona dhiirigeliyo tallaabooyinka lagu baabi'inayo barnaamijka anigoo wasaaraha eedinla socodsiin doono dhanka iyo farsamadana waa injineer saki balse intaan u gudagelin barnaamijkeena aan dulmar guud ku sameyno muhiimada maalintan sanadkan labada kun shan iyo labaatanka halkudhiga maalintan ayaa ah haybitaatiska hala baabi'iyo baaqan ayaa muujinaya baahida deg dega ah ee dunidu u qabto in la xoojiyo wacyigelinta haybitatis waa barar ku dhaca beedka oo inta badan keena fayraska bararkani wuxuuna dhaawacaa unugyada beerka wuxuuna sababi karaa xanuuno joogto ah beer xanuun daran ama kansar waxaana jira noocyo kala duwan oo hebitatiska ah sida hebitatis a b c d iyo e hebitatis a-ga iyo e-ga waxaa laga qaadaa cunooyinka ama biyaha wasaqaysan gaar ahaan meelaha nadaafadaydu hooseyso hebitatis b iyo c iyo d waxaa laga qaadaa dhiig gudbinta isticmaalka cirbid wadaaga galmada aan liska ilaalin iyo qalabka caafimaadka oo nadiif ahayn nuucyada b e c ayaa ah kuwa ugu khatarsan sababna u noqon kara cudurada joogtada ah iyo kansarka beerka waxaana laga yaabaa in qofka uusan dareemin calaamado muddo dheer taasi oo ka dhigaysa cudurka in si qarsooni ah ugu faafo bulshada dhageystayaal sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaa lagu qiyaasay in ka badan saddex boqol labaatan iyo shan milyan oo qof adduunka ku nool ay qabaan hebitatis b ama c nasiib daro boqolkiiba sagaashan dadkaasi ma oga in ay cudurkan qabaan tanina waxay keentay in cudurka si xawli ah ugu faafo bulshooyin badan soomaaliya cudurka hebitatiska gaar ahaan noocyada b e c wuxuu ku faafay si aan si buuxda loo ogeen maadaama ay jirin tiri rasmi ah oo lagu kalsoon yahay si kastaba ha ahaatee daraasado caafimaad ayaa muujinaya in boqolkiiba toban dadka soomaaliyeed ay u badan tahay in ay qabaan hebitatis b qaar ka mid ah sababaha faafitaanka cudurkan waxaa ka mid ah dhiigga la gudbiyo iyaga oo aanan la baarin cirbido la wadaago qalabka caafimaadka oo aan nadiif ahayn iyo wacyigelin la-aan waxaa intaasi dheer dad badan oo qaba cudurkan ma oga xaaladooda taasi oo saro u qaadaysa khataraha faafidda talaalka hebitatis b iyo baadhis horleh ayaa ah jidka keliya ee loogu xakameyn karo cudurkan oo si aamusnaan ah u saameeyay bulshada soomaaliyeed soomaaliya guud ahaan cudurkan si weyn laguma buraarugsanaa dadka badankoodna ma haystaan baaritaano caafimaad ah wax wacyigelin ahna lagama fidan tanina waxa ay u baahan tahay in loo istaago dadaal midaysan oo wacyigelin talaal iyo baarisba ah hebitaitiska ama cagaarshooga waxa uu leeyahay calaamado sida daal fara badan matag cunuxumo calool xanuun iyo jaalo ku dhaca indhaha iyo maqaarka laakiin dhabta waxa ay tahay in dad badan aysan dareensaneen calaamadaha ilaa cudurka kasii xumaado haddii aan intaas kaga nimaano warbixintaasi ku aadan muhiimada ay leedahay maalinta cagashooga adduunka barnaamijka waxaa igala qaybgeli doono mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada jawhar qofka bogsada cudurka cagaarshooga mid ka mid ah hooyooyinka sheekh maxamed faarax shil oo kamid ah culimada magaalada iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka hirshabelle markana waxaan soo dhaweynayaa doctor nuur axmed nuur oo ka mid ah dhakhaatiirta ku dhaqan magaalada jowhar oo aan wax ka weydiiyey halista bulshada soomaaliyeed ku leeyahay cudurkan ugu horeyn kusoo dhawaa barnaamij gaar aan uga hadleyno maalinta caalamiga ah ee habataatiska sideed iyo labaatanka luuliyo labada kun shan iyo labaatan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waan salaamay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer hirshabeelle tiimka radio isnay waa maxay cagaarshow waxaa la yirahdaa hebatitis waa caabuq ku dhaca beerka inta badan waxuu ku dhacaa liverka waa beerka oo ku dhaca waana mid ka mid a cudurada faafa sidoo kale hebatitisku waa dilaa wuxuu leeyahay shan nooc waxaa jirta shan nooc oo cagaarshowga ah jirto hebatitis-ka shantaa nooc waxay kaliya hebatitis a hebatitis b hebatitis c hebatitis d hebatitis e shantaas nooc ayaa jirto inta badan hebatitis a and hebatitis e waxay soo baxaan mar keliya waana acute waxayna ku faafaan ayaga inta badan biyaha wasaqaysan galmada tada sidoo kale wasaqaysan inta badanna masii jira muddo dheer hepatitis b and c iyo d saddexda waxay noqon karaan kuwa daba dheer oo la yirahdo chronic waxay keeni karaan wax la yirahdo cirrhosis ay keeni karaan ama kansarka beerka ugu dambeyna qofku wuu dhiman karaa marka wax yar hepatitis b and c haddaan wax ka taabto hepatitis b and c qofka haddaan laga daaweyn waxaa ku imaan kara bukaanka in macnaha liverkii ama beerkii oo adkaado oo ah liver fibrosis haddii qofka aan laga daaweyn waxaa sidoo kale ku imaanayo stage wuxuu gudbaa la yiraha liver cirrhosis beer dhagaxooya soomaalida u taqaanaa beerka inuu dhagax noqdo haddii sidoo kaleeto wax laga qabo waayo haddana wuxuu sii noqonaa qofka indi stage qofkii wuu dhiman karaa liver cirrhosiskii ilan waxaa imaanayso in qofkii calooshii uu ka bararo asites u yimaadaan biyo calooshii galaan sidoo kaleeto hebatic encephalopathy wax laa qofku inuu galo sidoobuu qofku u ogaan karaa inuu qabo cudurkan waxaa jira noocyada acute-ka ah calaamadaha qofka lagu arki karo waxaa ka mid ah maqaarka midib oo noqdo macnaha huruudi ah inuu noqdo ama jaallo indhaha sidoo kale hataa laga arkaa qofku wareeraa sidoo kale mataga lagu arkaa waxaa lagu arkaa sidoo kale fatiig qofka inuu daal fara badan dareemo xanuun xagga caloosha qofka inuu dareemo goormoo dareema xanuunkaas muddo laba isbuuc ilaa iyo lix isbuuc ayuu dareemaa kadib noocyada daba dheer oo kroniga ah badanaa aan la dareemin ilaa xaaladdu aad u adkaato stagedii aan sheegay ay noqdaan oo liver cirrhosis qofka u noqdo ama kansar sidaa darteed baaritaanka dhiiga in la sameeyaa loo baahan yahay marka oo ah hepatitiska antigen hepatitis b and hepatitis c hepatitis c virus antibodies in la sameeyo ama i g m hepatitis a ayaa muhiima marka halis intee la-eg ayay bulshada soomaaliyeed ku leedahay cudurkan halis intee la-eg ayay bulshada soomaaliyeed ku leedahay dadka soomaaliya inta badan halista ay ku leedahay waxaa kamid hepatitis a haddaan ka bilaabo wuxuu leeyahay prevalancy boqolkiiba sagaashan wuxuu ku dhacaa inta badan caruurta ilaa iyo dadka waaweyn uu ku dhacaa hepatitis b-ga ugu daran boqolkiiba siddeed iyo toban dhibic sagaal percentage guud ahaan wuxuu gaaraa wuxuu gaaraa aan dhahe labaatan percentage dumarka uurka leh oo pregnant woman ku dhaca boqolkiiba labaatan hepatitis-ga dad guud ahaan asagana wuxuu prevalency-ga soo yahay afar dhibic sideed percentage waaye daraasaad kaloo la sameeyaa jirto oo muqdisho laga sameeyey daraasaadkaas waxay ku saabsan tahay hepatitis a antigen waxayna ahayd macnaha boqolkiiba sagaal dhibic todobo in hepatitiska laga arkaya maxaa la yihahdaa dadka dhiig bixiyaasha ah oo dhiigga dadku shubaya laga arkay sidee loo xakameyn karaa faafistiisa waxaa jira tallaabooyin la qaadaa jiraan tallaabooyinkaas waxaa ka mid ah nadiifinta biyaha biyaha in la nadiifiyo deenta nadaafadda sidoo kale gaar ahaan qofka inuu qubeysto biyaha wasaqaysan meelaha biyaha wasaqaysan in biyo laga cabin ina bulshada isticmaalin inta badan xiliyaha abaaree dhacdaa in laga fogaado maxaa la yihahdaa waxyaabaha in laysla wadaago cirbadaha agabka ilkaha timajarayaasha waxaas dhan in laga fogaado sidoo kale waxaa loogu hortagi karaa baaritaan qofku inuu sameeyo prevention talaalada inuu qaad sidoo kaleeto oo istalaala loo bahan hepatitis b inuu iska talaalo hansi immunization la sameeyaa jirta sidoo kale talaalada waa soo sheegay hepatitis a vaccine waa la heli karaa wuxuuna badbaadinaa ilaa iyo toban sano qofka hepatitis b sidoo kale talaalkiisa waa la heli karaa waa mid waajib ah waxaa la siiyaa marka caruurta isla maalinta ay dhashaanba waa la siiyaa maalinta koowaad baaritaan iyo daaweyn in la sameeyo sidoo kaleeto waxaa jira baaritaanka dhiiga lagu sameeyo hepatitis b and c qof walba oo halis gal ah daaweyn joogtaa loo baahan qofka haddii laga arko cudurkii la daaweeyo antiviral drugska la siiyo sida tenafafir inuu si joogtaa daawadiis u qaato qofka laga rabaa tallaabooyinka loogu hortagi kale waxaa la rabaa wacyigelina loogu hortaga in la wacyigeliyo bulshada wacyigelin la sameeyo dhanka warbaahinta culummada inay sidoo kale dadka wacyigeliyaan macalimiinta iyo xarumaha caafimaadka in la tayeeyo adeegyada caafimaadka loo baahan yahay xarumaha laga helo waxaa la rabaa sidoo kale daawacaad in la daawaco iyo xog aruurin joogta in la sameeyo data collection laga sameeyo hirshabelle khaasatan jowhar iyo deegaanada hoos yimaada sidoo kale waxaa loo baahan yahay qofka oo dhiig bixiyaasha in la hubiyo dhiigooda inuu nadiif yahay kor u qaadida daryaalka hooyooyinka sidoo kale in kor loo qaado maxaad ugu baaqaysaa bulshada reer jowhar iyo guud ahaan hirshabelle waxaa jirta maxaa la yidhaha maalinta caalamiga ah ee hepatitiska waa sideed iyo labaatanka luulyo labada kun labaad shanta fursadaas inta badan maalintaas waxaa la xusaa maalinta cagaarshowga adduunka waxaa la rabaa marka bulshada iyo dhammaan maxaa la yirahdaa maamulka caafimaadka waxaan ugu baaqayaa waxqabad degdeg ah in wax la qabto wacyigelin guud in la sameeyo baaritaan tallaal iyo daaweyn intaba wacyigelinta guud qof kasta ogyahay halista iyo tallaabooyinkeeda tallaabooyinka la qaadi lahayo iskaashi dhow in la yeeshaa la rabaa sida dowladda hay-adaha caafimaadka bulshada maxalliga ah ee shaqeeyo si loo gaaro yoolka who world health organization hay-adda caafimaadka adduunka labada kun iyo soddonka yoolkeeda waxaa la rabaa sidoo kaleeta ujeedadu inay tahay in bulshada reer joor iyo guud ahaan hirshabeelle ka dhigto mid caafimaad leh og oo hortaagan hebataatiska laga hortagaa la rabaa wacyigelin caafimaad la sameeyo haddaba muno aadan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jowhar islamarkaana ka bogsada cudurka cagaarshooga oo igala qayb gashay barnaamijka ayaan wax ka weydiiyey dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan kusoo dhawow barnaamijka aaran uga hadlayna maalinta caalamiga ah ee cagaarshooga adduunka oo ku dhawahay waxaan ah bulshooyinka oo juhur ku dhaqan waxaan ah qof oo cagaarshoog ku dhacay sidee ku garatay inaad qabto cudurkaasi cagaarshoog cagaarshoog inaa qabo waxaa ku gartay hadda kahor ayaa waxaa isku arkay baar xanuun waxaa isku arkay sidoo kale in xibna susuux raashiin ma cuni kari qandho marka markaa oo takhtar ma tegin laakiin daawooyin oo soomaaliya lay sameeyey daawooyinkii soomaaliga ilaaha caafimaad uu siiyey waa gartay maxay tahay daawo dhaqmeedyada lagu sameeyey xiliga aad dareentay xanuunkaas walaahi xiliyada xanuunkaas ku dareen xanuunka cagaarshooga soomaalida oo lii sameeyey waxaa kamid ah waxaa laga gubi dab baa laga gubi waxaa laga gubi gacmaha sidoo kale waxaa laga gubi baarka daawo dhaqameedkaas ayaa lii sameeyey ilaahana caafimaad uu siiyo maxaad dareentay markii lagu dhahay waxaad qabtay cudurka cagaarshoog walaahi xanuuno badan ayaan dareemay daawooyina daawo soomaaliya leesi ilaahana caafimaad uu siiyo waa ku bogsooda xanuunka ma aaminsantaha cudurkan inuu yahay mid jira haa cudurkaas mid jir waaye anoo hadda kor igu dhacay marka igu dhacay xanuuno badan inuu leeyahay bulshooyin soomaaliya dal iyo dibad may joogaan waxa uu baaq ah xanuunkaas inuu wax jir yahay oosna kahortag leeyahay oona hadaa ilaahay kaa bogsiinay oo oo ka bogsiisanays walaahi cudurkaas cudur jira waaye hadda dadka dhan way fahmeen cudurkaas inuu cudur jir yahay waxaa ugu baaqaya bulshadanka soomaaliyeed inay tagaan meelaha goobaha caafimaadka sidoo kale ilmaheen tilaalana bulshooyinka soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya inay marka xanuunkaas ku arkaan oo isbaaran oo daawooyinoo daawooyin raadsadaan ooy goob caafimaad tagaan cudurkooda qarsan cudurkaas cudur jira waaye cudurkii daawo loo helaayo wax oo dhib malama oo laakiin cudurkaas inoo faafo oo qofka oo halis ku noqdo dhibkeeda leedahay waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka gaarka ahaa markana waxaan soo dhaweynayaa mid ka mid ah waalidiinta ku dhaqan magaalada jowhar oo aan dhankeeda wax ka weydiiyey sida ay caruurteeda u tilaasho iyo muhiimada u leeyahay talaalka ugu horeyn kusoo dhawow barnaamij gaar ah aan uga hadleyno maalinta caalamiga ee cagaarshooga adigoo ku bilaaba magacaada
waa ku dhawaayay magaceyga waa faadumo cabdiraxmaan faaduma maadaama aad ka mid tahay waalidiinta ku dhaqan magaalada jowhar ma talaashaa caruurtaada haa waa tilaalaa caruurteeda si wanaagsan baa lagu tilaalaa maxay taha sababaa aad u tilaasha caruurtaada sababta u tilaala maxay tahay inay ka hortag noqdo sida oo xanuunada faafa camal sida hiiqleyada iyo jadeecada iyo iyo wixii kaleento oo oo markaas oo ilmaha oo sabab u noqon karaan sideed ku heshaa tilaalka aad siiso caruurtaa tilaalka xaafadaha baa la keenaa guriyaasha nula keenaa isbitaaladana waa geesnaa lasoo tilaalay ilmaha markoo dhasha ilaa iyo shanta sano tilaalka waa la siiyaa sida oo kortag oos ugu noqdo waa gartay kabaran caruurta markii la tilaalo iyo marka aan la tilaalin farqiga u dhexe maayo isku mid ma noqon karaan maxaa la dhihi jira cunuga markii la tilaalin iyo marka la tilaalo isku mid ma ahan marka la tilaalin xanuunna waa kusoo noqonayin sida jadeecada camal haddii u imaatan difaac oo markaas oo oo maxaa la dhihi jira oo tilaal ee ma haysto cunugaas wax walba waa noqo laakiin haddii la tilaalo wax sabab ah oo meeshaas ka imaan karto malaha waa gartay in waalidiinta soomaaliyeed ay ku dhageysanayso maxaad waalidiinta waxa uu baaqayaa caruurtooda inay u wadaan goobaha caafimaad ee geeyaan oy soo tilaalaan cunug la tilaal iyo cunug kaleentan hagaag markana waxaan siin doonaa wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka hirshabeelle doctor muxudiin mukhtaar macalin ugu horeyn wasiir dowle maxay dowladda ku qabatay cudurka cagaarshooga ama hebatiska waxaan ognahay horta marka hore hebatiska ama cagaarshooga in normally loo kala qaybiyo ama loo kala qaado laba qeybo waaweyn waa hepatitis a iyo hepatitis b Eh, dowladdu marka runtii eh, cagaarshowgan ama hebatajiska eh, waxay ugu horeeya oo ay ka samayso waxaa waaye wacyigelin Ah, kaliya cagaarshowga ma ahane eh, cudurrada faafo oo maxaan ku yidhaahdaa la mid ka ah cagaarshowga ama hebatajisyada markuu eh, dowladdu runtii waxaanu samaynay in aanu eh, diyaarino eh, tiimamkii ka shaqayn lahaa eh, cuduradan faafo ah, wacyigelintii samayn lahaa hadduu ilaaha yidhaahdo qorshuhuna ah, wuxuu uu yahay inaan samayno xarumihii sida gaarka ah loogula tacaali lahaa ma jiraa ololo talaal ah ama wacyigelin ah haa waa sidaan sheegaybo eh, waxaanu diyaarinay eh, tiimam eh, ka shaqeeya guud ahaan istiidka eh, degmooyinka uu ka kooban yahay oo aan runtii eh, ugu talagalnay inay sameeyaan eh, wacyigeliyaal oo si gaar ah cagaarshowga ama hebatatiskan uga wacyigelinayo eh, dhibaatada uu leeyahay sida uu ku faafo sida lagu kala qaado iyo sida markaas eh, eh, eh, looga hortegi karaba marka tiimam kala duwan ayaan- waxaanu ka sameynay degmooyinka kala duwan ee dowladda hirshabeelle si gaar ah eh, waqtiyadan sida gaarka ah loo xuso waxaan xoojinaa wacyigelinta eh, ku aadan eh, hepatitiska maxaa loo baahan yahay si wax loogu qabto faafitaankiisa waa mahadsan tahay eh, si wax looga qabto faafitaanka hepatitiska eh, waxaa loo baahan yahay waxyaabo kala duwan ee qeyb ay ka yihiin dadka in la gaarsiiyo horta wacyigooda waxa uu yahay eh, hepatitiska eh, sida uu ku faafo Eh, then eh, waxaan awoodi karnaa in aan yarayno faafitaankii oo runtii aanu ognahay eh, qaababka lagu kala qaadi karo Eh, ah, runtii marka eh, waxaanu eh, diyaarinaa tiimo mar walbo yani wacyigelin same mar walba wacyigelinta bulshada haddii ay badato oo ku aadan cudurkan waxaa yaraanaya dadka inay ay markaas si gaarsiiyaan ama oo faafo cudurka maxaa idinka qorshaysankan wasaarad ahaan ka hortaga cudurkan runtii wasaaradda eh, qorshe cad ayaa uga yaallo eh, ka hortaga cudurkan ama ka hortaga watajiska waxaanu dou ilaah yidhaahdo eh, qorshihiisa meel fiican noo marayaan xarumihii kala duwanaa oo degmooyinka khaasatan eh, laba xarun oo aanu rabno inaan ka howlgelino jowhar iyo beledweyne oo ah labada eh, xarun oo midna ay noqoto caasimadda dowladda hirshabeelle iyo tan oo ah eh, gobolka hiiraan ee caasimadiisa beledweyne marka eh, sida aan u samaynayba cudurrada kale oo aan eh, xarumahan aan ka diyaarinay maalmihii lasoo dhaafayna aad arkaysaan inaan ka xari jirnay xaruntii h i v-ga xaruntii t b-da marka sidaas si lamidan asagana qorshahayna eh, hadduu ilaaha yidhaahdo ugu dhow ayaan ku darsana in aanu diyaarino maadaama uu yahay cudur eh, faafayo oo dilaa ah aadna bulshada u saameeyo eh, runtiina eh, cudur aamusan oo dadku waqti dambe ay ku baraarugaan waa maxay fariinta aad halkan ugu gudbinayso bulshada Eh, fariintaynu eh, haddii aanu nahay wasaaradda caafimaadka dowladda hirshabelle waxaa waaye in eh, dadka aan u sheegno hepatitiska eh, in uu yahay dilaa in maxaan ku yidhaahdaa kumanaan soomaaliya ay u aado dalka dibaddiisa caafimaad si gaar ah hepatitiska si gaar ah hepatitis b-ga oo aanu runtii ognahay eh, problemka iyo dhibaatada uu leeyahay marka eh, waxaan rabnaa dadku inay sameeyaan screening hadduu ilaah yidhaahdo ay isbaaraan haddii qofkii uu negative ka yahan uu ka faa'iidaysto maanta waxaa jiro eh, xarumo ah, laga bixiyo eh, tallaalkii oo oo runtii free ah marka waxaan rabnaa inaan tagno- la tago xarumaha waxaan rabnaa in maxaan ku meel walbaa laga heli karaa he- la istalaalo dadweyne istalaalaan ah, in aanan la fududaysanin Eh, eh, soomaalida badanaa oo waanu fududaysanaa cudurada kaliya waxaan kusoo baraarugnaa wakti aanan waxba laga qaban karin oo meel xun uu gaaro marka waxaan eh, ku celcelinaynaa dadku inay tagaan xarumaha isbaaraan iska baaraan cagaarshowga iska baaraan cudurada faafa iska baaraan wax walbo eh, si eh, waxay marka ay bilaaw yihiin wax laga loogaga qabto marka waa mahadsantihiin bulshadana waxaanu leenahay eh, eh, sida ay tiimamka wacyigeliyaanta ay idiin sheegayaan maalmahan Eh, waxaan rabnaa in aad samaysaan screening oo aad eh, baaritaano samaysaan hadduu ilaah yidhaahdo waana mahadsantihiin qaybihii dambe ee barnaamijka ah ayaan isla soo gaarnay markana waxaan soo dhaweynayaa sheekh maxamed faarax shilo oo ka mid ah culimu udiinka magaalada jowhar kaan wax ka weydiinay waxyaabaha diinta islaamka ka qabtay ilaalinta caafimaadka ugu horeen kusoo dhabow barnaamij gaar aan uga hadleyno maalinta caalamiga ah ee cagaarshooga marka xigta maxay diinta islaamka ka qabtaa ilaalinta guud ee caafimaadka bulshada
waa dhowahay eh, maasha allah idaacadda waa ku dhowahay mahadsanid Eh, su-aasha ay weydiisay waa su-aal run ahaantii lisweydiiye mudan shareecada islaamka caafimaadka meel weyn ayay dhigtay maxaa yeelay culimmadu waxay leeyihiin caafimaadku waa hiya min ajali nicam illaahi cala alcabd waa nicmooyinka ugu waaweyn oo ilaahay subxaanahu watacaala oo addoonka uu siiyo ayay ka mid tahay caafimaadka culimmadu waxay leeyihiin marka caafimaadka in la ilaaliyo bulshada dhexdeeda la ilaaliyo waa arin mustaxab ah bal iskabada ay leeyihiin huwa jus-un min kamaali liimaan waa qeyb ka mid ah kaamil ahaanshaha amba dhammaystirka iimaanka oo ka mid ah weeyaan in la ilaaliyo caafimaadka oo la ilaaliyo bulshada dhexdeeda loo ilaaliyo waa run ahaantii waa wax iimaanka oo ku dhammaystirmayo falinsaanu ma'muurun bisaci lixifdi sixatihi wa salaamatihi waxay leeyihiin culimmadu insaanka waa mid la amrayo inuu u socdo inuu xifdiyo caafimaadkiisa iyo badqabka caafimaadkiisa inuu u socdo oo ilaaliyo wa salaamati man xowlahu iyo inuu ilaaliyo cidda hareerihiisa ah caafimaadkooda iyo badqabkooda inuu ilaaliyo lidaas sidaa daraaddeed marka caafimaadka waa shay oo aad iyo aad u qiimo badan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi nicmataani maqbuunun fiihimaa kathiiru min annaas laba nicmo dadka intooda badan way ka dhacsan yihiin oo waa muug yihiin waxaa ka mid ah buu yiri nabiga asixata caafimaadka iyo walfiraaq iyo firaaqada marka caafimaadka waa shay qaali ah in la ilaaliyo oo caafimaadka la dhooro shareecada islaamkana mustaxab meel weyn ayay dhigtay waa gartay ma banaan tahay in la qaato tallaalada cudurada faahfaaha sida jadeecada iyo cagaarshowga wixii la midka ah nacam haa way bannaan tahay in la qaato daawooyinka caafimaadka in la qaato wixii cudur keenayo cudurka in laga hortago oo caafimaad la isticmaalo way bannaan tahay maxaa yeelay culimmadu waxay leeyihiin itikhaadu alasbaab allatii tudfac canhu addarar waalmarad kamaa ana adducaa waxay leeyihiin culimmadu in la qaato asbaabta oo celinayso dhibka iyo jirada waxyaabaha keenayo in la qaato tilaaladaas oo laga hortagayo cudurada iyo waxyaabaha oo faafo oo laga hortagayo in la qaato waxay leeyihiin waa wax bannaan kama ana adducaa bilcaafiya min acdami alcibaadaat alatii yataqarabu biha alcabdi ila allah waxay leeyihiin waxaa ka mid ah waxyaabahaas ducada qofka inuu ducada ku dadaalo oo ilaahay baryo subxaanahu watacaala inuu ilaahay subxaanahu watacaala jiradii oo ka leexiyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad siiyo sidoo nabiga sala allahu calayhi wasalam in badan ilaahay subxaanahu watacaala uu weydiisan jiray maxaa yeelay nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu dhihi jiray allahuma caafinii fii badanii allahuma caafinii fii samci ilaahu jirkeyga io caafimaad sii ilaahu maqalkeyga ilaahu caafimaad isii lidaas sidaa daraaddeed nabiga dacooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allahuma inii asaluka alcafwa alcaafiya fi dunya waalaakhira ilaahu waxaan ku weydiisanaa cafin iyo caafimaad adduunya aakhiro ayaan ku weydiisanaa wayaquulu sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calay wasalam wili wuxuu dhahayay salu llaha alcaafiya ilaahay weydiista caafimaad faina axada lam yucta bacda alyaqiin khayra min alcaafiya wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calay wasalam axad ma jiro la siiyey yaqiinta ka gadaal wax ka kheyr badan caafimaadka marka caafimaadka waxaad dareemaysaa in shay qaali uu yahay nabiga sala allahu calay wasalam ili ducooyinka oo caafimaadka in ilaahay laga dalbo waxaa ka mid ah nabiga uu ku ducaysan jiray allaahuma adim calayna nicmata sixa ilaahu noo daa'im nicmada caafimaadka iyo cafinta jirkeennaga ilaahu noo caafi iimaankeennaga ilaahu noo ziyaadi qalbiga ilaahu noo geli amni magaaladeena ilaahu noogu dhig washfi mardaana ilaahu kuwaynaga xanuunsan ilaahu caafimaad sii wacaafi mubtalaana kuwaynaga oo imtixaananne ilaahu caafimaad sii biraxmatika ya arxam araaximiin ducooyinkaas ayuu nabiga sala allahu caley wasalam uu ku duceysan jiray in daawo la qaato daawooyinkan waxaa ugu muhiimsan in kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala oo la isticmaalo maxaa yeele ilahi wuxuu leeyahay wanunazil min alqur'aani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة نبي صلى الله عليه وسلم ونو جديي إن يددك إسداويان ويداوذ قاتان لأن لكل مرض دواء مرض كستو أم جرى كستو حنو كستو الدواء يوليهي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحير لكل داء دواء عذر كستو وحوليا بوير نبي دواء يوليهي فإذا أصيب هدو أصيب دواء الداء daawadii haddii cudurkii ay asiibto waxaa laga yaabaa qofkii inuu caafimaad helo oo caafimaado biidni illaahi tabaaraka watacaala xadiidkana imaam bukhaari ayaa soo saaray waa xadiis saxiix ah marka in lais daaweeyo shareecada islaamka way banaysay in qofka uu qaato caafimaadkiisa wax oo maaragta oo cudurkii ka hortagayo way u banaan tahay nacam been adigoo ka faa-iideysanaya jaaniskan ay kusiisay warbaahintaisnaa ma jiraa wax fariin ah oo aad halkan ugu gudbinayso bulshadu Eh, anigoo ka faa-iideysanayo fursadda idaacadda ay siisay eh, dhammaan inta muslimiinta ah waxaan baaqo ugu diraya awalan inay ku dadaalaan nadaafadda inay ilaaliyaan maxaa yeelay nadaafadda waa wax ilaahay subxaana watacaala oo nagu booriyey oo axaadiistani ku cad nadaafadda ma aha wax hadda bilaabana wax ilaahay subxaana watacaala samada kasoo dejiyey ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq ilaahay subxaana watacaala ayaa samada kasoo dejiyey nadaafadda in lagu dadaalo inay dadka nadaafadda ku dadaalaan si ay u helaan caafimaad oo wanaagsan maxaa yeelay caafimaadka waa shay qaali ah weeyaan aan la heli karin waxa ogaa karo caafimaadka inuu shay qaali u yahay eh, qofka xanuunsan qofka xanuunsan ayaa ogaa karo caafimaadka inuu shay qaali u yahay caafimaadkan wuxuu imaanayaa nadaafad markii la helo nadaafaddii haddii la waayo cudur baa imaanayo cudurkiina caafimaadkii ayuu maaragta halis uu gelinaya lidaa sidaa daraaddeed marka walaalaha muslimiinta oo i dhageysanayo waxaan kula dardaarmaya inay caafimaadka ku dadaalaan nadaafadda inay ku dadaalaan ayagoo weliba caafimaadkooda aad iyo aad u ilaalinayo maxaa yeelay caafimaadka waxa ugu horeeya maalinta qiyaamo oo qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu weydiinayo ayuu ka mid yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaamaha markii la gaaro ilaahay wuxuu leeyahay miyaanan caafimaad ku siinin ayuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka caafimaadka waa shay qaali ah waa aan la heli karin caafimaad haddoosan jirin nolol ma jirayso marka caafimaadka in lagu dadaalo caafimaadkan wuxuu ku imaan karaa in nadaafadda la ilaaliyo oo ma aragtaa dadka gacnahoodii iyo inay nadaafiyaan makaankii guriyihii waxaasoo dhan in la nadaafiyo sidaa ayuu caafimaad ku imaan karaa intaa haddii la waayo caafimaad ma imaanayo marka insha allahu tacaala bulshada dhammaan waxaan kula dardaarmaya dhegeystayaasheena sharafta le barnaamijku wuxuu ahaa mid xambaarsan fariin caafimaad oo muhiim u ah bulshada hybitatiska ama cagaarshowga wuxuu halis ku yahay nolosha dadka laakiin waa laga hortegi karaa lana daaweyn karaa lana baabi'in karaa intuu socday barnaamijka anigoo zahra idin la socodsiinaya dhankay farsamada waa injineer saki haddaba maanta oo ah sideedii labaatanka luuliyo aan u istaagnay inaan kor u qaadno wacyigelinta aan istalaalno aan isbaarno una doodno bulshada aan ka tirsan nahay